أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سارو في واجبات الضواف وسننه wuxuu u fasal yahay dawaafka waajibaadkiisa iyo sunnooyinka dawaafka bacdamaa casharkeennii shalay aanu ku soo qaadannay arkaanta xajka iyo cumrada waxaa ka mid ahaa addawaaf dawaafkiiuu rabaa sheekhu marka shuruudihiisii iyo aadaabtiisii iyo sunnooyinkiisii inuu inoo sheego sheekhu raximahu اllahu tacaala wa waajibaatu dawaafi dawaafka waajibaadkiisu hamaaniyatun sideedu shuruudaha looga baahan yahay dawaafka ama dawaafka uu ku ansixi karo waa sideed shardi sideeddaa shardi hal shardi oo ka mid ah haddii qofka xaajigaahi uu ka maqan yahay dawaafkiisii ma ansaxayo satru lcawrati cawrada asturkeediiu shardiga ugu horeeya qofka marka uu dawaafayo waxaa shardi ah in cawradu ay u asturan tahay meeshaas haweenku mashaakil iyo khaladaad ayay kala kulmaan shardiga haweenka markay xajinayaan khaladaadkaas waxaa ka mid ah qaarkood maba qaataan iskaalshaha ma qaataan markay kacbada dawaafayaan waxaad arki lugahoodii iyo cagahoodii oo bannaanka yaalla inay iska dawaafayan dawaafkaasina ma ansaxayo hadduusan dawaafkii ansixinna xajkii oo dhanaan ansixayno marka mas'aladan waa si gaara inay haweenku ay u fiiriyaan laga maarmaan leanna waxaa weeye cawra marka la leeyahay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi dawaafka markuu ka hadlayey wuxuu yidhi addawaafu bilbeyti salaatu ilaa ana allaha axalla fiihi اlkalaam dawaafka wuxuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu la mid yahay salaad la tukanayo salaadda wuxuu uga duwan yahay in hadalka ilaahay xalaal uga dhigay dawaafkii lagu dhex hadli karo laakiin inta kale salaaddii ayuu kala mid yahay xagga dahaarada cawrada la asturayo masaa'il fara badan ayuu dawaafku wuxuu kala mid yahay salaaddii sidaas awgeed marka dumarku waa inay masaladaa il gaara ay ku fiiriyaanoo markay xajinayaan waa in lugahooda ay asturaan lugahooda inay asturaan waa laga marmaan ragga iyaga nafsadooda akhdaan noocaas oo kale ah ayaa ka dhaca markay xajinayaan oo kacbada ay dawaafayaanoo meeshii maadaama kastuumo iyo surweel iyo macawis iyo aan laysu ogolayn dee laba go' kaliya laysu ogol yahay go-yo hoos laga xirtay ayaa mararka qaar xuduntii hoos uga dhaca xuduntiiya go-yo uu hoos uga dhaca waxaa dhici karta marka go-yo inuu ka xiran yahay taxta sura xudunta hoosteedii inuu qofku ka xirto gol oo markaa ay bannaan tahay xuduntii iyo qaybihii ka hooseeyey qaybo ka mida ay bannaanka yaalaan taasina waxay ka mid tahay akhdaada ragga qaarkood ku dhaca markay kacbada ay dawaafayaan marka maadaama dawaafka shuruudihiisu la-aantiisu uusan ansixaynin waxaa laga maarmaanaa ragga iyo dumarkuba inay si gaara ay u fiiriyaan shuruudaha dawaafka iyo qaabka ay ku xajinayaan wa dahaaratu اlxadai xadadka ka daahir noqoshadiisii iyo wanajasi wa dahaaratu najasi nijaasada ka daahir noqoshadeedii waxaa kaloo shardiga qofka dawaafaya inuu xadad daahir ka yahay waa shardi xadad maxaa loola jeedaa xadas ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye maa awjaba alwuduuءa wamaa awjaba اlgusla labadiiba waa loola jeedaa alxadaث اlasqar wاlxadaث اlakbar labadaba waa inuu daahir ka yahay yani qofku waa inuusan janaabana qabin waa inuusan weese la-aana ahay inuu weese qabo inuu weese qabo shardi wanajasi najaasta ka daahir noqoshadeediina shardigu marada uu ku dawaafayo jirkiisa meesha uu ku dawaafayo goobta uu cagaha saaranayo ku dawaafayo ku wareegayo intaasoo dhan inay daahir yihiin shardi oo najaas ay daahir ka yihiin wa jaclu lbeyti beytka ilaahay yeelitaankiisii calaa yasaarihi shaksiga daa'ifka ahee dawaafay bidixdiisa waa inuu yeelo kacbadu waa inuu iska xijiyo dhinaca bidixda yacni dhinaca bidixda marka la leeyahay ujeeddada laga leeyahay waxaa wey sida gidaarkan masjidka hadda dhinaca qoraxdhaca naga xiga derbigan siduu aniga bidixda iiga xigo gidaarkan dhinaca qoraxdhaca siduu bidixda iiga xigo waa inuu kacbadu bidixdaas ka xirto intuu dawaafayo o dhan ilaa kacbadu waa meel yacni qol oo kale qol oo kaleo sidaa loogu wareegsanayo marka kacbada waxaa la doonay mar walba markuu wareegsanayo dhinaca bidixda inay uga beegan tahay bashar hadduu cagsi sameeyana cagsi hadduu sameeyo see la yeeli oo maalan kacbadii wuxuu iska xijiyey dhinaca midigta saan usoo dawaafo yajri saan inuu u dawaafo dhinaca midigtu intuu ka maray kacbadii ayuu saan usoo wareegsaday dawaafkiisii baadil waxba kama jira dhinaca bidixda inay ka xigto shardi walibtidaau ku bilaabid weeye bilxajari اlaswadi dhagaxa la yidhaaho xajarulaswadka koo waa inuu dawaafka ku bilaabo isaga meel kale hadduu ka bilaabo dawaafkiisi ma ansaxay xajarulaswad waa inuu ka bilaabo xajarulaswadka waxaa weeye dhagaxaas xadiis tirmidi uu sunankiisa ku warinaya nabiga salى اllahu alayhi wasalam wuxuu tilmaamay in jannada laga keenay xajarulaswadka alxajaru اlaswad nazala min aljanna wa huwa abyadu min allaban ilaa annahu sawadatu khadaaya bani aadam nabigu salى اllahu alayhi wasalam wuxuu yidhi xajaru aswadka wuxuu ka soo degay oo laga keenay jannada isagoo caanaha ka cadaan badan caanaha isagoo ka cadaan badan xajaru aswadka ayaa jannada laga keenay ilaa annahu sawadatu khadaaya bani aadam laakiin waxaa madow ka dhigay yuu yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam qof walboo ilaahay soo caasiyo intaasoo kintaal oo dembiyo wada intuu qof walba ku masaxanayo xaaji walbo intaasoo dembiyo wada uu dhagaxaasaa u taabanaya dembiyadaasaa madow ka dhiguu yiri nabigu salى اllahu alayh wasalam laakiin jannada wuxuu ka yimid oo laga keenay isagoo caanaha ka cadu nabigu salى اllahu alayh wasalam abyad min al marka xajaru aswadkaas waa inuu kow ka bilaabo dawaafka yacni markuu isaga dhinaca bidixda iska xijiyo meesha uu ku yaallo ama uu ku qotomo xajaru aswadku markuu dhinaca bidixda iska xijiyo markaas socodkii ha bilaabo dawaafka waana macruuf oo waxaa loo sameeyey nal cagaaran nal cagaaran ayaa loo sameeyey oo xajaru aswadkii si dadku ay uga bilaabaan oo calaamada ay u gartaan nal cagaaran oo isaga ku beegan ayaa meesha ka iftiima nalka cagaarana marka astaanku ah haddaad isdhihi lahayd xajaru aswad miyaan ka aqaanaa kacbada dhinacu uga yaallo maxaan ka ogaa nalka cagaaranaa loo sameeyey oo astaan u ah wa muxaadaatuhu muxaadaatu albeyti beytka ilaahay wa muxaadaatuhu muxaadaatu lbeyti beytka ilaahay qaabilitaankiisii wey bijamiici badanihi jirkiisa dhammaantiis waa inuu ku qaabilo beytka ilaahay beytka ilaahay jirka dhammaantii waa inuu ku qaabilo maxaa loola jeedaa bimacnaa waxaa loola jeedaa bijamiici badanihi ay bijamiici shiqi alaysari bijamiici ashiqi dhinaca bidixdaa dhammaantiis waa inuu beytka ilaahay ku qaabilo macnaha loola jeeda sidaa ee bijamiici badanihi ulajeedada laga leeyahay ma aha jirkaagoo dhan waa inuu beytka usii jeedo see u dawaafi jirkaagoo dhan seese ugu jeesan karaa jirkaagoo dhan beytka ilaahay uma jeesan karo marka ulajeedada laga leeyahay waxaa yidhi bijamiici badanihi jirkiisa dhammaantiis ay jamiici shiqi alaysari dhinaca bidixdaa dhammaantiis waa inuu beytka ku aadan yahay dhinaca bidixda ah kulligiis waa inuu ku aadan yahay yacni beytka inuu yeelo wa kownuhu wa kownuhu kownu dawaafi dawaafka ahaanshadiisa wey sabcan toddoba waa inuu noqdo yaqiinan waxaa kaloo shardiga in xisaabta toddobo inaad gaarsiiso dawaafka shardiga mar walba xajaru aswadka markaad ka bilowday oo intaad soo wareegto xajaru aswadkii aada ku keentay koow mar kale haddana xajaru aswadkii waad soo wareegtay xajaru aswadkii haddana ku keentay mar kale labo saasaa toddobada u dhamaysan toddobadaa yaqiinta ah wa kownuhu dawaafka ahaanshadiisa way sabcan toddoba yaqiinah inuu noqdo shardiga wa kownuhu dawaafka ahaanshadiisa daakhila almasjidi masaajidka dhexdiisa iyo gudihiisa waa inuu dawaafku ka dhaco masjidulxaraam dhexdiisa waa inuu dawaafka uu ka dhaco waa in wasica masaajidka haba la waasiciyo haba la ballaariyo haddii la rabee masaajidka ha ka bixin maalan tusaale ahaan masjidkan oo kale oo innagu haddaanu ku jirno ayaa kacbadii ay dhexda uga taalla haddaad tiraahid ka waran masjidka intaan ka baxo albaabadiisan kor ka dawaaf kor ka dawaaf ma ansaxayo ma ansaxayo kacbada markaad dawaafaysid waa in masjidka dhexdiisa aad ku jirto masaajid dhexdiisa inaad ku jirto masjidulxaraam shardiga wa kownuhu ahaanshadiisa way dawaafku daakhila almasjidi masaajidka dhexdiisa waa inuu dawaafku ka dhaco khaarij albeyti beytka ilaahay meel ka baxsan oo banaankiisa ahna waa inuu dawaafo kacbada gudaha haddaad inta albaabka lagu furo maba laysu ogole lacalla hadday dhacdo lacalla hadday dhacdo kacbadii albaabka lagu furo dhexdeeda aada dawaaftid ma ansaxay maxaa la rabaa dawaafku inuu noqdo khaarij albeyt kacbada banaankeeda kacbada banaankeeda dawaaf laakiin haddaad tidhaahd albaabka kacbadan dhex geli iyada dhexdeeda saa ugu dawaafi ma ansaxay dawaafka washaadarwani wa khaarija shaadarwani derbiga yar oo kacbada ku wareegsan derbigaa yar banaankiisa waa inuu dawaaf ku noqdo derbiga yaroo kacbada ku wareegsanna banaankiisa derbigaa waa inaad ka dawaaftid haddaad derbiga ku socotid oo tiraa derbigan ku soconoo saa ugu wareegi ma ansaxayo derbigu kacbaduu ka mid yahay kacbada banaankeedaa la dooni waalxijri wa khaarija alxijri xijru ismaaciil ayaa loola jeeda meesha la yidhaaho xijru ismaaciil halkaa banaankeeda dawaafku inuu ka dhacana waa shardi xijru ismaaciil ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa meel yaroo meegaaran oo kacbada ku aadan oo kacbada iyo meeshaa derbigaa soo meegaaran wax yaroo fatxaha u dhexeeyo laysaga dhex bixi karo dulaal yaroo fatxo ah oo qofkii meeshan ka gala dhinaca kale uu uga bixi karo waa derbi sidaa usoo wareegsan wey derbi sidaa usoo calaa suurati daal daal markaad qoraysa daal oo kale u dhisan yahay derbigaas daal daalkaas sidaa u dhisan derbiga suuratu daal sidaa u dhisan iyo kacbadii wax yaraa u dhexeeya oo laga dhex bixi karo meeshaa marka derbiga sida daalka u dhisana waxaa la yidhaha xijru ismaaciil meeshaa xijru ismaaciil banaankeeda ka kor waa inaad dawaaftid ka kor laakiin haddii meeshii intaad dhex geshid xijru ismaaciil xijru ismaaciil dhexdiisii aada saa u dawaafaysid ma ansaxay waxay la mid tahay adigoo beytkii dhex galay oo kale ma ansaxay dawaafkaas intaasi marka waa shuruuddii dawaafku uu iska lahaa sheekhu halkan wuxuu ka bilaabay marka sunnooyinka dawaafka wa min sunanihi sunani dawaafi dawaafka sunnooyinkiisa waxaa ka mid ah almashyu socodkii ayaa ka mid ah dawaafka sunnooyinkiisa waxaa ka mid a inaadan gaadiid qaadanin gaadiid iyo yacni bushkeleeti iyo mooto iyo midna idaanad ku dawaafin socod caadiya adigoo lugahaaga caadi lugaynaya adoo lugaynaya inaad ku dawaafto waa sunno haddii hadda gaadiid aad ku dawaafto oo mootodaad iyo wax aad qaatiyo saa ugu wareegtana waa kuu ansixi laakiin sunnadii ad khilaaftay sunnadii ayaad khilaaftay wastilaamu lxajari xajaru aswadka salaamidiisii ayaa sunnooyinka ka mid a biyadihi gacantiisa waa inuu ku salaamo awala dawaafihi kow markuu dawaafka bilaabayo xajaru aswadka inuu gacanta saarto waa dhagax barakaysan oo jannada laga keenay dhagaxaa barakaysanoo xajaru aswadka inuu gacanta saarto ayaa ka mid a sunnooyinka wa taqbiiluhu taqbiilu lxajari alaswadi xajaru aswadka dhunkooshadiisiiyaa sunnooyinka ka mid a gacanta markaad saaratid haddana dhunkooshana ugu dar inaad dhunkootid laakiin markaad dhunkoonayso min gayri sawtin yadharu wax cod ayaysan kaa muuqanin cod markaad dhunkoonayso faruuryaha saa u saaro laakiin inaad tiraahid oo cod weyn aada dhalisid may lama ogola taas waa khilaafu sunna sunnadii khilaafsan wa wadcu jabhatihi shaksiga wejigiisii wejigaas dejintiisii wey calayhi cala alxajari اlaswad xajaru aswadkan inuu wejigana saarto dhunkoodo gacanta saarto sunnawo waa lilitibaac lilitibaac fi halaaa saddexda masalo aanu sheegaynaba nabigaa lagu raacay sala allahu calayhi wasalam waa dhunkooshada salaamidda xajaru aswadka iyo wejiga la saaranayo intaba nabigaa sameeyey sala allahu wasalam wbarak wastilaamu rugni tiirka salaamidiisii ayaa sunnooyinka ka mid a tiirkaasoo alyamaaniyi ee yeman loo nisbeeyey tiirka yeman loo nisbeeyo la yidhaaho alrugnu اlyamaani isagana waxaa sunnaa in la salaamo gacanta lagu salaamo ayaa sunno ah marka isilaamu rugn اlyamaani maxaa loola jeeda rugn اlyamaani muxuu yahay rugn اlyamaanigu waxaa weeye way isku xigaan kacbada waxay iska leedahay yacni afar tiir ay iska leedahay sida guriga qolka marka la dhisayo arbaca zawaaya qolka marka la dhisayo afar zaawiyuu ka kooban yahay ama afar xagal ayuu ka kooban yahay zawaaya arbaca oo qolku hadduu murabac yahay uu ka kooban yahay kacbadu markay sidan ay tahay oo afar gees ay u dhisan tahay labadan tiir oo xagga u jeeda waa jihada hadda kitaabka u jeeda oo kale labadan tiir oo u jeeda waxaa loo yaqaanaa shaamiyaan الركناan الشhaamiyaan شhaamiyaan maxaa loogu magac daray لأnn waxay u jeedaan جihada شhaam dhulkaa suuriya iyo فilisطiin iyo dhilkaasay u jeedaan labadan tiir xaggooda ay u dhisan yihiin marka waxaa la yidhaha labada tiir شhaamiyaan labadan iyaga ku beegan oo muqaabilkooda ah oo xaggan u jeeda ayaa soo haray labadaa tiir midkan oo kale kan waxaa la yidhaha xajar الأswad kan kalena waxaa la yidhaha alrukn اlyamaani waa midka hadda kitaabka uu ku leeyahay waxaa sunnaa ruknulyamaaniga in la salaamo oo gacanta la saarto yacni ruknulyamaani maxaa loogu magac daray ruknigii yaman loo nisbeeyey yamaani waxaa loogu magac daray liannahu fii jihati اlyaman wuxuu ku beegan yahay jihada yaman jihada yaman ayuu ku beegan yahay marka ruknigii waxaa loogu magac daray alrukn اlyamaani labadan rukniyoo kaleo xagga usii jeedana waxaa la yidhaha shaamiyeyn الركناaن الشhاamiyاn labada rكنoo شhaamiyeyn شhaamiyeyn maxaa loogu bixiyey لأnnaهmaa fي جihaة الشhaam جihada شhaam ay labadaas ay u jeedaan saasaa loogu magacdaray marka labadan tiir oo جihada شhaam ku beegan iyaga in la salaamana suno ma ahan in la dhunkoodana suno ma ahan in gacanta la saartana suno ma ahan labadaasi shaqo kuma lahan sunooyinkaas labadan kaleo xajaru aswadka maxaa la isugu deri saddex sunno in la dhunkoodo wejiga la saarto gacanta la saarto ee la isugu deri midkan isaga rugnulyamaaniga sunnadiisu maxay tahay istilaam weji saarashana ma lahan dhunkoosho isaga la dhunkoonayana ma aha gacantaa sidaa u saaran gacantaadaan had u dhunkooni bis gacantaa saa u saaran waa yamaaniga wuxuu leeyahay istilaam bis wadcina lama sunneeyo in wejiga lagu dejiyo waxaan kaloo la sunnaynayn sidaasoo kale in la dhunkoodo oo isaga la dhunkoodo lama sunnaynayo wastilaamu rugni rugniga salaamidiisii wey tiirka in la salaamaa sunnooyinka ka mid a tiirkaasoo alyamaaniyi ee yaman loo nisbeeyo waladkaaru adkaar in la akhristo ayaa sunnooyinka ka mid a fii kulli maratin mar kasta oo dawaafka la samaynayo in adkaar la akhristo waa sunno waajib ma ahan laakiin waa sunno adkaartaas waxaa ugu fadli badan aladkaaru alma'huura can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ow can axadi min aلصaxaabati radia allahu tacaala canhum adkaarta laga soo guuriyey nebiga salى اllahu عalayhi wasalam ama saxaabadiisu ay akhrisan jireen xilliga ay dawaafayaan waladii saxa canhu salى اllahu عalayh wasalam fii dalika nebiga salى اllahu عalayh wasalam waxaa ka sugnaaday markuu dawaafayo inuu dhihi jiray allaahuma rabbana aatina fi اdunya xasana وفي الآkخhرة xaسنة وqinaa cdاaب الناar اللaهuma qaنicnii bma رaزqtnii ilah waxaad igu irsاaqday igu qanci وbaarik lii فiihi waxaad igu irsaaqdana ilahu ii barakee واkhlf عalى kuli غaaئbaة lii bkhayri wax walba oo iga maqana ilaahu bediilkeedoo khayra ilahu igu bedel marka ducadaas uu akhrisanaa bayna الyamaaniyeyn labada rugniyoo la yihah yamaaniyeyn inta udhexaysa yamaaniyeyn muxuu sheekhu u yihi yamaaniyeyn waxaa loo yihi xajaru aswadka mararka qaar waxaa laysku yihaa iyo rugnigan kaleoo yamaanigaah geeskan ka xiga labadooda waxaa laysku yihaha yamaaniyaan yamaaniyeyn maxaa loo leeyahay lannu labadoodaba jihatul yaman xajaru aswadka iyo rugniga kaleoo yamaaniga labadooda waxay xigaan jihatul yaman ayay xigaan marka adkaarta in la akhristo mar kastoo la dawaafayo sunna wey walaa yusanu looma sunneeyo lilmar'ati haweeneydii oo dawaafaysay alistilaamu salaamidda xajaru aswadka looma sunneeyo wataqbiilu dhunkooshada xajaru aswadkana looma sunneeyo ilaa fii khalwatin meel cidlo ah inay ka hesho maahane meel cidlaa xajaru aswadka oo rag ajaaniba rag ajaaniba iyadoon ciriirinaynin xajaru aswadkii xoogaa firaaqaha hesha markaa ha dhunkooto waa sunno gacanta ha saarato wejiga ha saarato sunno wey meel khalwa haddii dumarku ay ka helaan laakiin sida hadda ay samaynayaan dumarka markaa xajka aadid waxaad arki raggiiyo dumarkiiyo yacni isku noqday budo iyo iyo biyo oo kale budo iyo biyo isku noqday saa isku dhex jiiray oo mid maaragtaa yani madaxeedii iska qaawan yahay oo mid kale maaragtaa ku dhegeysale oo u malaynayso dadkan yani dad xujeeyaba aadan u malayn ixtiyaad mara iyo dhowrsashiino waxa loo ordayana waxaa weeye waa sunno waxa la dayacayana waa waajib waajibku muxuu yahay satru lcawra cawrada in la astiro waajibku waxaa weye satru lcawra waajibkii ayaa la dayacay waxaa loo ordayna waa sunno waxaa laga yaabaa sunnada inay ku gaarsiiso mararka qaar waxyaalo xaaraama inaad ku dhacdid xaaraamti maxaa ka mid a ninkii iyo haweeneydii oo kale ajnabi ah oo laga yaabo jirkoodii inuu istaabto ila qof walba wuxuu isleeyahay halkaa meel yaan lagaa badsanin oo sunnada yaan lagaa badsanin qofku intuu isleeyahy waxaa dhici karta in jirkiisii haweeneyka ajnabi ah inay markaa taado ee suurtagala lidaalika marka sharcigu sidaasuu u yihi walaa yusanu lilmarأati haweeneyda looma suneeyo alistilaamu salaamidda iyo wataqbiilu dhunkooshada ilaa fii khalwa cidlo dhexdeeda inay ka hesho maahane xajar aswadka meel khaaliya oo cidhiiri iyo waxba aan lahayn inay ka hesho maahane khalwadaas waxaa ka mid a mararkii qaar waxaa la sameeyaa kacbada markii xujaydu intooda badan ay soo gadoomaan oo xujaydu ay soo baxaan xujaydu markay soo baxaan oo la gaaro bisha dilxija hadday dhammaato bisha dilxija markay dhammaato xujaydu aaday u yaraadaan muxaram markii la gaaro bisha muxaram shan iyo tobankeeda ilaa labaatankeeda markii la gaaro kacbada maadaama xujaydu ay ku yaraadeen dadku waxay rabaan qof walba inuu soo barakaysto xajarulaswadka marka dadka meesha jooga askartu waxay sameeyaan fayl gala markii la yidhaahdo dadka fayla la geliyo qofba markaaga xajaru aswadka waxaa leeyahay shumi oo barakayso xiliyadaas oo kale dumarka hadday isku soo aadiyaan way fiicanta way fiicanta marka dadku yaraado dadka waa la fayliya fayl gala markaa ciriiri iyo isdixaam iyo waxba ma jiraan marka jira malaha wayusanu waxaa loo suneeyaa lirajuli ninka waxaa loo suneeyaa alramalu ruclayn waa ninkay khaas ku tahay sunnadan ninka waxaa khaas ku ah ruclayn fi halaaثati saddexda uu rucleeyo saddexdaasoo al-uwali ee ugu horeeya dawaafku waa ka toddoba goor ahe saddexda mara ugu horeysa ninka waxaa la sunnayn xoogaa orod zaa'idana ma ahan socod caadiyana ma ahan inta u dhexaysa xoogaa yaroo ruclayna xoogaa yaroo ruclayna ayuu ku dari raggaa loo sunneeyaa haweenka maya looma ogola ruclayntaas lanna haweenka waxaa loogu dadaali oo sharcigu ugu dadaalay asturka haddii haweeneydii ay ruclaydo waxa weeye cawradeedii ay waxaa laga yaabaa inay si noqoto sidaas awgeed sharcigu marka wuxuu khaas uga dhigay sunnadan ragga oo kale ah wayusanu lirajuli ninka waxaa loo sunneeyaa alramalu ruclayn bialaaati saddexda uu rucleeyo saddexdaasoo aluwali ee markaa ugu horeeya fii dawaafinaana ruclaynta lagu sunneeyaa dawaaf dawaafkaasoo bacdahu dawaafka gadaashiisa sacyun uu ahaaday dawaaf sacyi ka dambeeyo ruclayntan goormaa la sunneeyaa dawaaf kasta ma ahan ruclayntan waxaa lagu sunneeyaa dawaaf uu ka dambeeyo sacyi oo dawaaf aan sacyi ka dambeyn miyaa jira waa jira dawaafyo badanaa jira sacyi uusan ka dambeyn waxaa ka mid a maalan dawaafulwadaaca dawaafulwadaaca waajibaadkuu ka mid yahay qofku markuu soo safrayo oo diyaaradda uu soo korayo markaasuu kacbada ku soo sagootiyaa dawaaf la yidhaaho dawaafulwadaaca dawaafkaasi waa waajib dawaafkaas dawaafulwadaac markaad samaynayso sagootida sacyi kama dambeeyo asacyu bayna asafaa waalmarwati ma lahan dawaafkaas marka dawaafulwadaaca ah isaga looma sunneeyo ruclayn liannahu sacyi kama dambeeyo sacyi ka dambeeyo isaga ma lahan waxaa la mid a dawaafka aan sacyi ka dambeynin dawaafulquduumkii dawaafulquduumkii qofku hadduusan doonayn inuu sacyiga soo hormarsado dawaafulquduumkana casharkeen insha alla soo qaadanay laba qof uun ayaa markaas loo suneeyaa qofka qaarinka ah iyo qofka mufridka ah qaarin iyo mufrid unbaa loo suneeya haddii marka qofku uusan doonaynin inuu sacyigii soo hormarsado ifraadna uu ku soo xajiyo xaj kaliya uu soo niyeystay dawaafkaasna uusan doonayn inuu sacyi ka daba mariyo markaas isagana looma suneeyo inuu sameeyo ruclayn walidibaacu wayusanu waxaa kaloo la suneeyaa alidibaacu jimatuurid jima tuurid fiihi fi dawaafi dawaafka dhexdiisa ayaa lagu sunneeyaa jima tuurid jima tuuridda macnaheeda waxaa weeye yacni qofku go-a uu sito waana raggii bis raggii sunnadana idin khaas ku tahay go-ii uu sito labada labada gees oo go uu iska leeyahay ayuu wuxuu isugu keenaa garabkan bidixda ah saanoo kale wey dibaaca garabkan yani miligtaan hoos u soo marina labada dhinac saanu isugu keeni dhinac garabka kama banayna marka garabka midigta ah wuu u banaan yahay wuxuu samaynaa marka saasuu murqihiisa u kuusi waana ruclaynaa saddexda goora ugu horeysa ildibaac kayfiyadaas marka xikmada ka dambaysa maxay tahay yacni ramal iyo ildibaac xikmada ka dambaysa waxaa weeye nabigeena sala allahu calayhi wasalam markii uu soo cumraysanayay oo cumrada uu imanayay meesha waxaa haystay dad gaalo ah iyadoo dad gaala marka magaalada maka almukarama ay xukumayaan oo xoog ay ku haystaan ayaa waxay maqleen waxaa soo socda oo soo cumraysanaya nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii markaasay waxay fuuleen buurta la yidhaaho abi qubays gaaladii jabal abi qubays intay kooraan waxay yidhaaheen waxaanu fiirsanaynaa dadka reer madiina ee muslimiinta ah taagdarradooda iyo tabardarradoodaan fiirinayna balsay u dawaafayaan nabigu marka salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi qof walba oo dawaafayo oo kacbadan dawaafayo bal go-aaga intaad halkan isugu keentay labadiisa dhinac muruqaagana koostid ruclee gaalada aanu tusno dad awood leh karti leh xoog leh inaanu nahay gaalada aanu tusno halkaasuu ka yimi ramal iyo ildibaac ilaa qiyaami saacana xikmadaas waa la wadi ilaa qiyaami saaca beledkii oo noqday daarulislaam oo wax gaalaha ku daawanaya aysan jirin laakiin haddana tashriica nebiga salى اllahu alayh wasalam iyo jidaynta nabigu uu jideeyey salى اllahu alayh wasalam tashriicaasi waa tashriic mustamiru ilaa qiyaam saaca mid soconayo wاlindibaacu yaa la suneey fiihi fi dawaaf wاlqurbu u dhowaashadana waa la suneeyaa min albeyti beytka ilaahay in loo dhowaado waa la suneey laakiin indibaacan iyo hadday kuu suurto galaan xaaladaad mar walbaba qiimeyn hadduu kuu suurto galo indibaacan iyo ramalka iyo mar uusan ku suurtogelinaa jira sunnooyinkan waxaa ka mid a marka maalan xilliga xajka waa zaxmu kacbada weliba khusuusan dawaafka dawaafu rugniga la yidhaah oo maalinta tobanaad la samaynayo isdixaama jira ciriiri saasa laisugu geli meelaad ku orodo iyo meelaad ku ruclays maba helaysid socodkaagii yaaba wuxuu noqonaa caadiga ahaa yaa nafsi socodkii caadiga ahaa ayaaba khatarku lagu gelaha marka mar kasta ma ahane waa markii jaanis sunnadan aad u hesho sunnadan haddii jaanis aada u heshaan walqurbuna waa la suneeyaa u dhowaasho oo min albeyti kacbada in loo dhowaado beytka ilaahay in loo dhowaado markaad dawaafayso lidaa'ifi tabaruka bihi iyadoo la barakaysanayo beytka ilaahay yaan lagaa xigsanan u dhowaaw kacbada kacbada yaan lagaa xigsanan markaad dawaafka samaynayso agteeda dawaaf waa hadday suurtagal tahay iyadana hadday mar waxaa jira aagga dhan baadan iman karin u dhowaashaa timirihi u dhawaashaa tiri mar waxaa jirta hoos oo dhan ba aadan iman karin hoos usoo daaday karin masaajidka waxaa weeye ilaa saddex dabaq camal oo laga dawaafayo mar waxaa jira gudihiiba aadan ka dawaafi karin hoos dabaqa kore inaad dawaaftid maahan kor inaad ka dawaaftid masjidka maalin dabaqiisee gudihiiba uu buuxo ood khatar ku gelaysa marka sunnooyinkan oo dhan waa haddii inamkana hadday suurtagal noqoto walmuwaalaatu yaa la sunnayn xirxiriirin bayna adawafaati asabci toddobada mar oo dawaafka waa in la xiriiriyo sunnaw waa sunna marka ugu horeysa marka labaad saddexaad ilaa toddoba xiriiri haw nasan toddobada xiriiri haw nasan sida sunnadaa sidaas haddaad u kala nasatid oo mar intaad dawaaftid hal mar mar labaadkii xoogaa iska nasato mar saddexaad haddana soo dawaafto mar afraad xoogaa nasatid sharcigu kuma diidana laakiin sunnadii aad khilaaftay xiriirka waragcataani ayaa la sunneeyaa laba ragco bacdahu bacda dawaaf dawaafku markuu ku dhammaado kabacdi laba ragca tuko labada ragco sida sunnadaa waxaa lagu tukan khalfa maqaami ibraahim maqaamu ibraahim gadaashiisa meesha la yihaaho maqaamu ibraahim gadaashiisaad ku tukan faslun haadakani faasilun mid wax kala saaran wawaajibaatu sacyi fi sacyi wuxuu u fasal yahay sacyi beyna asafa walmarwa wawaajibaatu sacyi socoshada bayna asafa walmarwa dhexdooda la soconayo waajibaadkoodii arbacatun afar marka labada buurood dhexdooda la soconayo waajibaad ama shuruud afara ayaa sacyigaasi iska leeyahy shardiga ugu horeeya an yabda-a qofku waa inuu ku bilaabo bisafa buurta safa la yidhaaho waa inuu ku bilaabo nabiga salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi ibda-uu bimaa badaأa allaahu bihi wixii ilaahay ku bilaabay ku bilaabo ilaahayna safuu ku bilaabo ina الsafaa wاlmarwata min shacaa'ir اllah an yabdaأa qofku waa inuu ku bilaabo bisafa buurta safa la yidhaaho koow waa inuu ku bilaabo wa fi اthaaniyati wa fi اlmarati الthaaniya marka labaadna waa inuu ku soo bilaabo bilmarwati buurta la yidhaaho marwa waa inuu marka labaadna ku bilaabo maxaa loola jeeda sacyigan sida casharkeenna in shala aanu ku soo qaadanay wuxuu ka mid yahay arkaanta arkaanta xajka iyo cumrada ayuu sacyigu ka mid yahay sacyiga marka laba buurood oo midna la yidhaaho safaa midna la yidhaaho marwo labadaa buurood dhexdooda toddoba goor ayaa la socdaa labada buurood marka xaggee ka bilaabay waxaa shardiga safa inaanu ka bilaabno marwana aanu ku khatimno soo socashada marka labaadna marwaan ka soo laabanayna aan ka soo bilaabaynaa waxaan ku keenaynaa safo ilaa akhiiran marka toddobaad waxay ku dhammaaneen buurta safo marka toddobaad dhammaadkeedu wuxuu noqonaa buurta safa wa kownuhu kownu sacyi sacyiga safa iyo marwa dhexdooda la sacyinayo ahaanshadiisa weeyoo sabcan toddoba goor waa inuu sacyigaas isna noqdo sida dawaafka oo kale toddoba goor waa in la sacyo wa an yakuuna waa inuu ahaado sacyiga bayna asafa waalmarwa bacda dawaafi rugnin dawaafka la yidhaaho dawaafu rugni ka bacdi waa inuu sacyigu dhaco ow bacda dawaafi quduum ama dawaafu quduum ka bacdi waa inuu dhaco shardigan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa wey sacyi markaad samaynayso bayna asafa waalmarwa waa inuu sacyigaasi dhaco bacda dawaafi rugnin aw bacda dawaafi quduum oo haddii dawaaf isagoon ka horreynin adigoon dawaaf ka hormarin haddaad sacyiga hormarisana wax dawaafana kama aadan hormarin ma ansaxayo sacyigaas ma ansaxayo sacyiga waxaa shardi ah dawaafu rugni markaad samayso isagu ha u dambeeyo sacyiga dawaafu rugni maxaa loola jeedaa dawaafu rugniga waxaa wey waa dawaafka la yidhaaho dawaafu lifaada dawaafu lifaadana waa la yidhaha dawaafu rugni waa la yidhaha waa dawaafka arkaanta xajka ka mida oo la sameeyo maalinta tobanaad waa maalinta ciiddeed maalinta ciidda dawaafka la samaynaya waxaa la yidhaha dawaafu rugni ama dawaafu lifaada dawaafu rugnigaas ka bacdi waa inaad sacyigu uu sameeyo ama dawaafu lquduum dawaafu lquduumka markii qofku uu mufrid yahay oo xajka uu soo hormariyey ama uu qaarin yahay waxaa loo sunayn jiray dawaafu lquduum dawaafu lquduumka qofku marka wuxuu xaq u yeelan karaa inuu sacyigii uu soo hormarsado sacyigee sacyigii lasoo hormarsanayo waa sacyigii bacda dawaafil dawaafilifaado ahaan jiro maalinta tobanaad la samayn jiray sacyigii hadduu iska soo hormarsan karaa hadhow maalinta tobanaad waxaa laga doonay dawaaf bisacyi lagama rabo oo sababta maxay tahay maalinta tobanaad waxaan sacyi looga doonaynin markuu maka soo galay ee dawaafulquduumkii uu sameeyey ayuu hormarsaday sacyi lagama rabo marka hadhow maalinta tobanaad sacyi lagama rabo wa sunanuhu sunanu sacyi sacyiga sunooyinkiisu alirtiqaau koridu cala safaa buurta safa la yidhaha waa in la koro walmarwati buurta marwo la yidhaha dusheedana waa in la koro qaamatan qadra qaama joog qadarkiisa qofku intuu istaagi karo jooggiisoo kale ah waa inuu koro buurta safa iyo marwo sunnooyinka waxaa ka mid ah labada buuroodba buurtan safa markaad bilaabaysid inaad korto ku ducaysato marwo markaad tagtid buurta marwo ilaa qofku uu jooggiisa dhammaystiran uu ka istaagayo oo kale inuu koro halkaa kacbada uu uga jeedo halkaa uu ku ducaysto sunna wey laakiin labadii buurood xaggee ka heli waaya hadda haddi waaba la xihan miraayadaa lagu xihay qam meel aad ku istaagtid iyo meel aad ku joogsatid iyo maba arkaysid aba xihan yihiin miraayadaa lagu xihay wa kownuhu wal adkaaru adkaartii ayaa sunnooyinka sacyiga ka mid sacyigu isaguna wuxuu leeyahay adkaar in la akhristo adkaarta waxaa ka mida allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alxamd allahu akbar calaa maa hadaana walxamdu lilahi calaa maa awlaana laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allah waxdah anjaza wacdah wanasra cabdah wahazama alaxzaaba waxdah لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أذكرت سؤال سنة من أنتم صعيق وذو waxaa kaloo sunaa aayadda nafteedana inuu akhristo ina الsafا wاlmarwata min shacaa'ir الlah faman xaja الbeyta aw اctamara falaa junaaxa calayhi an yaطawafa bihima wman tadawaca khayra faina اllaha shaakiru caliim aayadda nafteeda inuu ku celceliyana sunna wey maadaama munaasabo iyo xiriir aayaddu ay la leedahay sacyiga safa iyo marwa waladkaaru adkaartii in la akhristana sunno wey uma markaa kabacdi waxaa haddana sunno ah adducaau ducada inuu badiyo sunno wey ثaلaaثan saddex goor inuu adkaarta iyo ducadaba ku celceliyo ayaa la sunnay bacda kuli marati mar kasta oo sacyiga ka mida ka bacdi yaعni safaad ka bilowday marwaad ku geysay waa hal mar adkaar iyo duco saddex goor akhri marwaad ka soo tagtay safaad haddana timi ducayso adkaartana saddex goor ku celceliyo taasaa loola jeeda walmashyu socodkiina waa la sunneeyaa awalahu awala sacyi sacyiga awalkiisa in la socdo wa aakhirahu aakhira sacyi sacyiga aakhirkiisa in socod caadiya la socdo sunnawo kow markaad sacyiga bilaabaysid oo buurta safa aad ka bilaabaysid ha ordin ha ruclaynin socod caadi ah marwo markaad ku tegaysidna socod caadiyahaad ku tegi walcadwu orod ayaa la sunneeyaa fil wasadi dhexbartanka dhexbartanka marka la marayona labada buurood dhexdooda marka la marayana in la ordo ayaa la sunneeyaa wa makaanuhu makaanu lcadwi orodka makaankiisa meesha orodka laga bilaabayana macruuf wey waa la yaqaanaa yani macruuf wuxuu la jeedaa sheekhu ilaa qadiiman waxadiisan xilligii hore taariikh ahaan iyo xilliganba calaamo weynaa ku uuli jiray xilligana calaamo weynaaba lagu sameeyo nal cagaaran ayaa lagu dhejiyey oo la suray meesha orodka laga bilaabayo iyo meesha lagu khatimayo orodka marka waa meel iska macruufoo kama lumaysid meesha nalka cagaaran markaad aragtid un orodka bilow ilaa nalka cagaaran markaad ku tegtidna orodka jooji macruuf faslun hadakani faasilun mid wax kala saaro fi lwuquuf wuxuu u fasal yahay istaagga carafo iyo shuruudihiisa carafo marka la istaagayo wuquufkaas cashirkeena shala waxaanu ku soo qaadanay wuquufka carafo inuu ka mid yahay arkaan اlxaj arkaanta xajka inuu ka mid yahay waajib اlwuquufi istaagga carafo waajibkeedi xuduuruhu shaksiga xaadiritaankiisii biardi carafata dhulka carafo waa inuu xaadiro qofka laxdatan walow kaana alxuduuru xaadiritaanka dhulka carafo haba noqdo laxdatan ilmilicsi keligeed xataa hadduu ilmilicsi hal daqiiqo wax ka yar intuu meesha istaago hore ka soo dhaqaajiyo waajibka waa ka dhacay laxdatan saasaa looga jeeda laakinahu khaalafa sunna laakiin qofkaasi sunnadiiu khilaafay sida sunnadaahi maxay tahay bacda zawaal gal maqhribkiina ka soo bax sida sunnadaas xilligii duhurkii gal gabbalku markuu dhacana ka soo dhaqaajiyo sida sunnadaas waajib اlwuquufi istaagga waajibkiisii xuduuruhu shaksiga xaadiritaankiisii wey biardi carafata dhulka carafo inuu xaadiro laxdatan walow kaana alxuduuru laxdatan waktiguu xaadirayo ilbiriqsiba allaha ka dhigo hadduu dhulka carafo joogo kabacdina uu ka soo dhaqaajiyo waajibka waa ka dhacay lakiin sunnadii unbuu khilaafay bacda zawaali yowmi carafa maalinta carafo qoraxda zuulideeda kabacdina uu meeshaa xaadiro maalinta carafo maxaa loo jeeda maalinta sagaalaadkeeda maalinta sagaalaadka markii waktiga zawaalka la gaaro waa wakti duhurkii wakti duhurkaa markii la gaaruu meesha aadi ilbiriqsi hadduu soo joogo waajibka waa ka dhacay laakiin sida sunnadaahi waxaa weeye inuu gabbalka uu meesha lagu dhaco walow maaran walow kaana qofku haba ahaado maaran qof meesha iska maray dhulka carafo xataa waa iska gudbo waa iska maray maani xataa ma fadhiisan waajibka waa ka dhacay hamar hadduu rabo wa naa'iman walow kaana naa'iman qof iska seexdo iska hurdaya haba noqdo carafo markuu tegey hurdu hadduu rabo biriq la yir kabacdina waa ka soo tegey maantana intuu iskaga hurday waa ka soo tegey waajibka waa ka dhac meesha in la xaadiro wey waajibka aqalulwaajib waajibkan ugu yar in la xaadiro wey walow naa'iman qof hurdaya haba noqdo bishardi kownihina uu ku xaadiro shaksiga ahaanshadiisa shardigiisa waa inuu ku xaadiro caaqilan uu yahay intaasa shardi isagoo caqlila waa inuu meesha xaadiro maxaa baxay isagoo majnuuna oo waalan hadduu meeshii iska tago de carafa maba u ansixinba carafadii maba u ansixinba wayabqaa wayabqaa waa inuu baaqi noqdo wayabqaa wuu baaqi noqdaa waqt lwuquuf ilaa waktiga wuquuf lcarafa uu ku siman yahay waktigeedu wayabqaa wuu baaqi noqdaa waqt lwuquuf wuquufka carafa waktigeedu ila alfajri ilaa salaada fajarka laga gaaro salaada fajarka markii la gaaro waktigii waa kaa dhammaaday carafo la tegi lahaa bis bilowgiisana xagee ka soo bilowda waktiga carafo laysa bacda zawaal maalinta sagaalaad duhurka markii la gaaro ayuu waktiga carafa soo bilowda xagee ku dhammaadaa fajarka salaada subax saas haddii dhalato bis carafa waa kaa tagtay carafa way ku dhaaftay wayabqaa waktiguu baaqi noqdaa ila alfajri ilaa fajarka laga gaaro wa sunanuhu sunan alwuquuf wuquufka carafo sunooyinkiisu aljamcu kulminu bayna alleyli waannahaar habeenka iyo maalinta in maalintaa dhexdoodii la kulmiyo habeen iyo maalin see loo kulmina ulijeedada laga leeyahay waxaa weeye bacda zawaalaad soo gashay duhurkii markii la gaaray ayaad meeshii dhulkii carafa timid ilaa habeenkii joog wey gabalku intuu ka dhacay gabalku markuu dhaco soo dhaqaaji aljamcu saasaa loola jeedaa in la kulmiyo bayna alleyl waannahaar habeenka maalinta in la kulmiyo watahliilu towxiidsigii wey towxiidka in la badiyo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir bal qaala الnabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam inahu afضal maa qaalahu huwa wاnnabiyuuna min yowma carafa nabigu salى اllahu alayh wasalam iyo ambiyadii ka horeeyey maalinta carafo dikri ay yidhaahaan oo ay ku hadlaan waxaa ugu fadli badan uu yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam towxiidka laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir ambiyadii oo dhan taasay badin jireen yowma carafa khasaarada waxaa ka mid a xujayda qaar marka maalintaas maalinta ugu fadliga badan wey maalmaha xajka nabigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi maa min yowmin aktara min an yactiqa allahu cabda min annaar min yowmi carafa maalin ka badan maalinta carafo oo ilaahay addoommadiisa naar uu ka xureeyo ma jirtuu yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam waa maalinta ugu badan oo addoommo fara badan naarta laga xureeyo maalintaas maalintaas waxaa weye nafaxaadka ilaahay iyo dembi dhaafka ayaa sidii roobka u shubmaya maalinta carafa waa maalin qaaliya maalintaas maalintaas maalin qaaliya wey nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu kalu tilmaamay maalin ibliiska soo marta oo shaydaan soo marta oo maalintaa uu uga carab badan yahay ma jirto maalinta carafo ibliis iyo shaydaan maalin soo marta oo uga carab badan yahay maalintaa aada u caraysan yahay ibliis waa limaa yaraa min raxmat illah wuxuu arkayaa raxmaddii ilaahayoo shubmayso addoommo intaasoo dembi meesha la yimid oo kiintaallo ah oo ahlu janno laga dhigay oo la xoreeyey dad badan oo ahlu naar ahaan jiray oo ilaahay naarta uu ka xoreeyey oo jannada ilaahay subxaanahu watacaala safkoodii uu ku qoray marka maalintaasi maalin weyn wey waa maalin loo baahan yahay wax kaleba inaan lagu mashquulin ilaa ducada in la badiyo dikriga la badiyo qur-aan akhriska la badiyo iscafinta la badiyo tadaruca la badiyo ooyinta iyo qalbi jileeca la badiyo maalin saas looga qanimaysto wey laakiin ayaan darrada waxaa ka mid a xujayda qaar laba laba saddex saddex inay madaxa isla gelayaan maalintaas qaar waxaa arkay sigaar ba iska cabay maalintaas sigaarkooda isaga dhammaysanayo maalinta usuu meelaha u taag taagan yahay sigaar iskaga cabayo gabalku markuu dhacuu leeyahay waraaw basaskii basaskii ma la keenay lax dhukan waxaa la yidhi abaarmoog oo kale iska ah lax dhukan abaarmoog iska ah waaba moogiyahaba waxa meesha ka da-aya iyo waxa meesha maaragtaa nafaxaad ka socda waaba moogyahay qaarna waxay sameeyaan laba laba iyo saddex saddex intay madaxa iskula galaan ayaa waxaa laleeyahay xamar maxaa laga soo sheegay intaan xajka kusoo maqneen maanta idaacadaha ayaa dhegeystay maanta war maxaa leeyahay maanta oo dhan waktiga waxaa lagu dhammaynaa muxuu yidhi muxuu ka dhacay maxaa la sheegay wax ma maqashay wax ma soo yeereen maba jiraba duco iyo tadaruc iyo qur-aan akhris iyo qalbi furaasho iyo tadaruc iyo ooyin ilaahay dartii loo ooyey yartahay maalintaas maalin weyn maalin weyn waxaa laga yaabaa inay tahay fursat اlcumri oo dib aysan kuu soo marin fursaddii cumrigaaga aada heli lahayd adduunya intaad ku noolay ayaa dhici kartay dib aysan kuu soo marin marka maalintaas oo kale in laga qanimaysto watahliilu towxiidka in la badiyo ayaa sunnooyinka maalintaa ka mid a watakbiiru takbiirta in la badiyo watalbiyatu talbiyada in la badiyo labeykadii wey watasbiixu tasbiixda in la badiyo watilaawatu qur-aan akhrinta in la badiyo ayaa ka mid a wasalaatu kusalinta in la badiyo cala alnabiyi nabiga lagu salinayo sala allahu wasalam baraka caleyh wa igtaaru lbukaa ooyintana in la badiyo macahaa maca tilka aladkaar adkaartaa la akhrisanayo iyo tilaawaadka la akhrisanayo weliba qofku inuu ooyinta badiyo ayaa sunno ah waalistiqbaalu ayaa la sunneeyaa qaabilid xaala ducaawi qiblada in la qaabilo markaad ducaysanaysid maalinta carafo markaad ducaysanaysid inaad kacbada usii jeesatid wadahaaratu maalintaasoo dhan in la daahir yahay ayaa la sunneeyaa oo weysadu ay kuu dhowran tahay weysadu aysan kaa burinin wasitaaratu ayaa la sunneeyaa asturkii ayaa la sunneeyaa cawradaada inaad asturatid adigoo meesha iska jooga salaadna kuma jirtid salaad kuma jirti xataa haddaad khaali tahay meel cidlaa keligaa tahay curadaada ku asturnaato walburuusu ayaa la sunneeyaa usoo banbixid lishamsi qoraxda loo soo banbaxo qoraxda kulaylba haba noqotee waxa weeye qoraxdaa inaad usoo baxdo intaad laba labo iyo saddex saddex madaxa laysku qabsan lahaa keligaa meel gooniya tagoo qoraxdaa usoo baxo halkaa cidhiddaa ilaahay ku bari halkaa cidhiddaa qoraxda ah ilaahay ku bari wa cinda sakharaati dhagxaanta agtooda in loo soo banbaxo ayaa la sunneeya lirajuli ninka ayaa loo sunneeya dhagxaanta maxaa loola jeeda dhagxaanta ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa meesha la yidhaaho jabalka la yidhaaho jabaluraxma waa meeshii nebigu istaagay sala allahu calayhi wasalam meeshii nebigu istaagay sala allahu calayh wasalam jabaluraxma la yidhaha macruuf wey ilaa yomina hada way calaamaysanta jabalkaas uu calaamaysan yahay jabaluraxma la yidhaha meesha marka jabaluraxma hoostiisa ayuu nebigu istaagay sala allahu calayh wasalam buurta nabigu ma fuulin sala allahu calayh wasalam meesha hoose waa cinda sakharaad meeshuu kitaabku leeyahay dhagxaanta waaweyn agtooda meesha yaallaan halkaasaa la sunneeyaa in la istaago waa mowqif rasuulilah meeshii nabigu istaagay wey sala allahu calayh wasalam lirajuli ninka ayaa loo sunneeyaa halkaa inuu istaago waxaashiyatu lmowqifi makaanu istaaggii nabiga sala allahu calayh wasalam geeskiisa meesha geeska ka ah ayaa lilmar'ati haweenayda owlaa u habboonaasho badan haweenta dhexbartanka meesha sakhraadka dhagaxda meesha nebigu istaagay dhexbartanka inaysan ka istaagin ee meesha geeskaa ragga aysan ciriirinayn inay ka istaagto ayaa u khayr badan inay raggii ciriiriso raggii inay ciriirisay dhex gasho oy tidhaahno mowqifkii nabiga sala allahu calayh wasalam wax ka doonan dee hadday geeska ka istaagto mowqifkii nabiga sala allahu calayh wasalam iyaguba way ku taaganta mowqifkii nabiga iyo agagaarkiisii way joogtaa ilaa mowqifka nabiga sala allahu calayh wasalam nabigu sala allahu alay wasalam keligiis markuu ahaa meeshuu istaagay hal qof unbaa istaagi karta xujaydiina malaayiin wey raggii naftoodii way iska barakaysanayaan mowqifkii nabigay u dhow yihiin mooye hal nin unbaa waafaqaya lacal hadduu waafaqo meeshuu nabigu cagaha saaray sala allahu slam wbaarak calayh hal qof unba lakin maxaa loola jeedaa aaggaas dhanaa iska barakaysan waa aaggii nabigu istaagay sala allahu salam wbaarak calayh marka ulajeedada waxa weye mowqifkii nabiga sala allahu alayh wasalam meeshii nabigu istaagay geeskiisa ayaa dumarka u habboon inay istaagaan waljamcu kulmin ayaa la sunneeyaa bayna alcasrayn labada casir dhexdooda in la kulmiyo lilmusaafiri musaafirka labada casir dhexdooda inuu kulmiyo ayaa loo sunneeyaa labada casir maxaa loola jeedaa taniyadan waa taniyatu takhliib meesha naxwuhu yidhaaho taniyatu ataqliib ayaa la yidhaha laba casir ulajeedada laga leeyahay waxaa wey waa duhurka iyo casirka ayaa loola jeedaa maalinta carafo duhurka iyo casirka in la jamciyo oo laysku daro weliba jamcaas jamcu taqdiim jamcu taqdiim in la sameeyo duhurka iyo casirka hal mar laysla tukado ayaa sunno ah waa qofku haddii musaafir uu yahay oo meesha markaa uu ka soo tegey haddii ay dhan tahay siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitir hadday dhan tahay meesha uu ka soo tegey waxaa loo suneeyaa duhurka iyo casirka inuu isku daro wa taakhiiru lmaqribi maqribka dibdhigiddiisii ayaa la suneeyaa ila alcishaa ilaa cishaha dib loogu dhigo lilmusaafiri musaafirka ayaa loo sunneeya liyajmacahumaa maqhribka iyo cishaha si uu labadooda u kulmiyo bimusdelifata fii musdelifa musdelifo dhexdeeda si uu ugu kulmiyo waxaa kaloo sunnahu sheekhu ku yidhi maqhribka in dib loo dhigo xaajigu maqhribka inuu dib u dhigo oo cishaha wakhtigiisii ayuu maqhribka iyo cishaha isku tukanaa wakhtiga cishaha markii la gaaro wuxuuna weliba ku tukanaa sida sunnada ah musdelifo markuu tago halkaasuu cishaha iyo maqhribka inuu isku daro hadduu musaafir yahay ayaa la sunan allah subana